kalluumaysatada ka jilaabata xeebaha gobolka bari ayaa ka cabanaya kalluun yari ay sabab u yihiin maraakiib shisheeye magaalada boosaaso iyo magaalooyinka kale ee uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay puntland ayaa waxaa ka jirta kalluun yari waayadii u dambeysay dadka ayaana u sababeeyey arrintan maraakiib shisheeye oo jariifyo wata kuwaasoo kalluunka gurubsanaya maxamed saciid jaamac oo ka mid ah iskaashatada kalluumaysatada ee magaalada boosaaso ayaa warbaahinta mar uu la hadlay wuxuu ka sheekeeyey culeysyada ay dareemayaan maalmahan ee kalluunyarida isagoona sheegay in sababta ugu weyn ay yihiin maraakiibta shisheeye ee xeebaha soomaaliya kalluunka si sharci darro ah uga qaata marka waxyaabaha sababeeyey waxaa ka mid ah kalluumada xilliga xagaaga ah la gaadi jiray oo fiilanta lagu qabsan jiray dee isbaaraaba loo dhigtay intuusan maaragtay wakhtigiisina gaarin baa isbaara loo dhigtay marka saasaa waxay keentay in kalluunkii yaraado dadkii ka shaqaysan jirana ay u fadhiyaan shaqola'aan dadkii dee cunadii iyo wixii la heli lahaa magaalooyinkiina ay noqdaan in markaa kalluunkii la waaye la cuni lahaa wakhti dheer buu u yahay marba mar ka dambeeye waa sii adkaanaysaa wakhti dheer buu u yahay xilligaan aynu ku jirno kalluunka shabaagta ma shaqayn jirin waxaa shaqeeya kalluun lagu jirib lagu qabto oo shaayad nooc qaab loo qabto shaayadda la yidhaahdo oo jirib lagu qabto kalluunkaasaa la heli jiro oo gaadiidka yararkaahay keeni jireen xilligaan dabayshan dhacayso xagaaga oo kale isagiina waxa weeye muddoba lama hayo waxaana sababaynaya dee wixii kalluunku waa issoo raacaa waa sida naqa oo kale weeye meesha marka dee markii lagu laayey oo lagu qabtay hal mar sariiq la gelinaayo gebigiisaba la gelinayo dee wax inagu waxaa laga yaabaa hal shay maalin intuu qabto inaynu bil iyo ka shaqaysanno meesha kalluunka soo gala dhul kalluunka soo geli jiray oo guhooyinka ahaa baa lagu weeraray qalab baa saa lagu wareejinayaa matooro dheereeya shan iyo toddobaatan khayl aan wax kalluun la yidhaahdo haddaa istidhahdo haddaa caydi ka doono caydi ka heli maysa waxaana sababaynaya waxyaabaha loo adeegsanayo mid ka mid ah haweenka ganacsatada kalluunka ee magaalada boosaaso oo magaalooyin badanna u iibgeysa ayaa iyadana sheegtay in waayadii u dambeysay ay suuqla'aan hayso sababo ku aadan iyadoo doomanka kalluunka raadiya ay soo noqdaan iyagoo aan waxba helin taasina ay keenayso in gawaaridii oo faaruq ah ay ku soo noqdaan magaalooyinkii laga diray maxaan qabanay dee waa dhimaanaa waana noqonnaa waa dhimaanaa waa noqonnaa wax allaaliya waxaan qabanaynaa oo kale tama jirto halkaasa anaga shaqadayadu ahayn waana ku qasbanaa inaan dhidmaano intaan olan waxbaa ina dhaafaaye gaadiidkiioo faaruqaana noo soo noqda ilaa iyo gaalkacyo ilaa baran ilaa maxay hayteen meesha la yidhaahdo intaasoo dhan ergaabo intaasoo dhan baa loo rari jir maxaan rarnaa qallaylankee ma jirto kayd ma leh ankee dadku hadday kayd hayaan kaydkay ku baxsadaan wax noo kaydsanaan haysanaana ma jirto saasaa loo dhawaaqaya maxay hayte meheradii ilaa cergaabo ilaa gaalkacyo ilaa garoowe ilaa qardho carmo laag baa ugu dhow maxay hayte intaan onagu dhoofin wax allaaliya waxaanu haynaana ma jirto kadina waxay ku wada xihan yihin baddaa iyo khayraadka ka soo baxa wax allaaliya wax imaanayaana ma jirto gaadiidkii keenayeen marka de waa alxamdulillah wixii ilaahay keeno sida ku cad daraasaad badan oo ay sameeyeen maraakiib shisheeye dowladaha caalamka ayaa u kala tartamaya boobka khayraadka badda waxaana maraakiibta shisheeye ee xeebaha taagan ay badankood guranayaan khayraadka noocyada kala duwan leh ee badda ceegaaga maraakiibta shisheeye ee boobka wada waxay iskugu jiraan kuwo milatari iyo kuwo ganacsi waxaana marka ay u soo dhowaadaan doomaha yaryar ee kalluumaysatada soomaalidu wadato ay ku sameeyaan xadgudub iyagoo biyo ku fura ama rasaas la dhaca mararka qaarna gacanta ku dhiga iyagoo ku eedeynaya inay yihiin burcadbadeed